Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa deeq raashin iyo dawooyin isugu jira gaarsiisay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Deeqdan oo isugu jirtay raashinka noocyadiisa kala duwan iyo daawooyin ayaa loogu talagalay dadka bukaanada, kuwaasi oo ku jira isbitaal Madiina. Cabdulaahi Muuse Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa ka warbixiyay deeqda ay soo gaarsiiyeen isbitaal Madiina.
waxaa noo suura gashay in aan soo gaarsiino ee, bukaanada ee, ku sugan isbitaal madiina ee, deeq isugu jirta maxaa la yidhaahdaa raashinka noocyadooda kala duwan ee, deeqdaasoo maaragtay aan ugu talagalnay in aan maaragtay bukaanada uga farxinno maalmaha ciidda Ee, runtii hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka uu hormuud ka yahay een, gudoomiye maxamuud macalin cabdulle mar walba waxay u taagan tahay ee, dadka soomaaliyeed ee jilicsan ee dhibaataysan inay dhibka kala qayb qaadato u gurmato wax allaale waxay ee, awoodaan intii karankeeda ay maaragtay ku bixiso runtii waxaan leenahay gudoomiye maxamuud macalin een, gudoomiye waa mahadsan tahay ee, sida maaragtay bukaanada iyo daryeelkooda aad mar walba uga, uga fakarayso Ee, runtii waxaan si gaara uga mahad celinaynaa waaxda gargaarka oo maaragtay ayadana hawsha isku dabridkeeda iyo maaragtay shaqadeeda fududaysay Ee, halkan waxaan si kaloo uga mahad celinayaa maamulka isbitaal madiina Een, guntii gunaanadkii waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay isgarabsadaan runtii isbitaaladu waxay ka mid yihiin waa hantida ummadda soomaaliyeed ka wada dhexaysa oo laisla leeyahay Khatra Maxamed Bashiir oo ka mid ah maamulka isbitaalka Madiina ayaa u mahad celisay Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodoma.
in anoo ku hadlaya magaca isbitaal madiino waxaan u mahad celinaynaa hay-adda mus- ee maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed maama sahar waa u mahad celinaynaa iyo madaxa caafimaadka agaasimaha madaxa caafimaadka doctor cabdulaahi oo na soo gaarsiiyey raashin way ugu talagaleen inay uga farxiyaan bukaanada jiifa isbitaal madiino iyo maxaan ku dhahaa kuwa tabarta yar dhammaan cunto ku filan raashin iskugu jiro bur timir caano booro fuul waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr ilaahay idinka ajar siiyo Ee, bukaanada noo jiifana caafimaad taama allaha siiyo